Star FM News.
kulan waxaan dhegeystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah dowladda oo sheegtay in kaarka aqoonsiga qaran ee aydhiiga lagu soo saari doono toban maalmood booliiska magaalada eldheereed oo gacanta ku dhigay dad looga shakisan yahay xatooyada mootooyinka madaxweynaha dalka oo shirkii ugu horreeyey ee golaha wasiirada cusub maanta guddoomiyey in ka badan hal dhibic laba milyan oo kenyaan oo iska diiwaangeliyey hanaanka caymiska cusub ee shiif iyo wararkii ugu dambeeyey dhankaasi soomaaliya iyo caalamka intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu door karoon taariikhdu waxay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha sagaalaad ee sebteembar ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka halka bisha islaamka dhegeysta ay sugan tahay afar iyo tobanka bisha saddexaad ee rabiicul awal ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lix ee hijriga kusoo dhowaada qodobadaasi kuwa kaloo faahfaahsan anigoo maxamed axmed khaliif ayaa warka duhurnimada la socodsiinaya ee dhegeystayaal soo dhowaada xoghayaha waaxda socdaalka iyo adeegyada muwaadiniinta ee kenya julius bitoog ayaa xaqiijiyey in kenyaanka markay codsadaan kaarka aqoonsiga qoran ee loo yaqaana idhiga ama kibaandhaha ay toban cisha kadib heli doonaan dukumiintigan muhiimka ah bitoog ayaa xusay in qorshahan u dhaqangeli doona bisha soo socota tani ayuu u aaneeyey in la dardargelinayo soo saaridda iyadoo la adeegsanaya agab iyo nidaamyo casri a waxa uu xusay in dowladda ay ka go-an tahay in muwaadiniinta loo fududeeyo inay helaan adeegyo muhiim ah oo ay ku jiraan aqoonsiga qaran iyo dukumeentiyada kale saraakiisha booliiska ee magaalada edheereed ee ismaamulka singiishu ayaa gacanta ku dhigay dad looga shakisan yahay xatooyada mootooyinka taliyaha booliiska ee ismaamulka singiishu benjamin mwandi ayaa sheegay inay heleen siddeetan mootooyin ah kuwaasoo lasoo xaday waxa uu intaasi ku daray in qaar ka mid a mootooyinka lasoo xaday qeybqeyb loo jarjaray islamarkaana la iibiyey taliyaha ayaa ka codsaday shakhsiyaadka ay mootooyinka ka maqan yihiin inay tagaan saldhigga dhexe ee booliiska ee magaalada eldheered waxa uu sheegay in dhacdooyinkan loo xiray afar qof iyadoo lagu daba jiro tuhmanayaan kale ama tuhmanayaal kale maruu arrimahani ka hadlayay taliyaha ayaa waxhadalladiisii ka mid ah
Tuko na washukiwa wa waine e, mmoja tumenasa hapa MTRH. Tumekuwa tukifuatilia wizi ambayo inafanyika MTRH wakati mbodaboda analeta mgonjwa akitoka aende kwa hospitali, wakiwacha pikipiki inachukuliwa, so imekuwa e, tawarada for some time. Jana tukanasa mmoja akiiba hiyo pikipiki, ndio tumetumia uchunguzi yetu mpaka Trans Nzoia, mahali inaitwa Kiminini, e, sehemu inaitwa Papton, ndio tukaweza kunasa washukiwa wengine watatu wenye wanapekewa pikipiki na kukatakata ikiwa spare parts. Tuko na number plates ambazo ni genuine 83 83 so tuna suspect pikipiki ni 83 kwa sababu tuko na namba polisi ambazo za pikipiki yenye imekatakatwa. Wito wangu kwa wananchi ni watu wapatie information yoyote wata- watakayopata. Eh, Ukiona any suspicious character especially within our hospitals within areas zile wana, watu ya bodaboda wana frequent, tueleze polisi. Wezi nawaambia wasingishu si mali ya wezi tena, na hii tumepata si wasingishu peke yake, kwa sababu iko moja imekuwa identified na mtu kutoka Kericho, so that means inatoka within the region. So tunawaambia uh, wasingishu haitakuwa transit point, wasingishu haitakuwa mali ya wizi hizi. Mwezi uliopita tumepata pikipiki 59 na hizo zilikuwa complete, kwa sababu hizo zilikuwa zinakuwa assembled na zinauzwa, ambazo zinaenda kukatakatwa. So wale walikuwa wameiza hizo 59 wako kotini na kesi bado ni active, kesi inaendelea.
xerada qaxootiga ee ifo ayaa lagu qabtay munaasabad lagu weyneynayey dhalashada nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee maxamed baaruud xuseen ayaa qodobkan faahfaahinaya السلام الله عليك المضافة سلامي عليك يا رسولي xafladda xuska mawliidkoo lagu qabtay xerada qaxootiga ee ifo ayaa waxaa ka qayb galay boqolaal muslimiina waxaana lagu soo bandhigay muxaadarooyin iyo fariimo muujinaya nabadgelyada iyo wadajirka bulshada waxaana lagu daafuray qeybo ka mid ah ayadaha qur-aanka kariimka ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به munaasabadoo lagu qabtay xarunta macadka ixyaa ee xerada qaxootiga ifo ayaa waxaa si faahfaahsan uga hadlay sheekh cabdilatiif shariif axmed hormuudka macadka ixyaa ee xerada qaxootiga ifo nabi maxamed waxaa jeclaadaa qofka iimaanka leh ayaa jeclaanaya nabi maxamed gaaladii mushrikiin carabba waxay yidhaahdeen iyo yahuudi innaga ilaahay waan jecel nahay laakiin maxamedow adigaanan ku jeclayn innaga markaasaa aayad qur-aan ilaahay uu soo dejiyey subxaanahu wa tacaala qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah ilaahay waxaan ugu mahadinaynaa jaceelka nebi maxamed qalbigeena uu ku abuuray ayaan ilaahay ugu mahadinaynaa shariif cabdilatiif shariif axmed ayaa sheegay inay muhiimad badan leedahay xuska mawliidka wuxuuna u mahad celiyey dadkii kasoo qaybgalay munaasabadda xilliyadooda kale markii la gaaro bishan mawliid haddee dadna way murdaan dadna way farxaan sidaba maalinkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam magaalada madiine uu soo gelayay dad baa calamada lulaayay iyo caleenkoyar lulaayay oo aad iyo aad u faraxsanaa ee isbuuranaayay ayana isbuuranaayay dadna derbiyaday taagnaayeenoo dadkan isbuuranaayo oo caleenta ruxaayo oo dalaca albadru calaynaa min taniyaati lwadaac qaadayo ayay la yaabanaayeen culamaa'idiinta iyo ardada iyo waalidiinta xuska nabiga ka soo qayb galeen dadka muxibiinta ah ee nabigooda jecel ee cid u yeeratay aanan jirin laakiin halkan u imaadeen jaceelka nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo sheekadiisa iyo magaciisa meesha lagu hayo keliya halkan u imaadeen kuwa ayagana waan u mahad celinayaa sidoo kale qaar ka mida culimmadii ka qayb galay ayaa muujiyay dareenkooda annaga oo maanta aad iyo aad u faraxsan oo ku faraxsan ixtifaalka mawliidka dhigitaankiisa ku faraxsan oo waxa weeyaan aad iyo aad iyo aad waxa weeyaan nabigeenna dhalashadiisa iyo waxa weeye diinta ifixitaankeeda aad iyo aad ugu faraxsan ilaahay baa mahadda iyo shukr arrinta hadday tahay arrin la xidhiidha nabiga calayhi salaatu wasalaam weynayntiisa iyo qadarintiisa iyo karaamayntiisa iyo jacaylkiisa iyo ammaantiisa iyo sallintiisa hadday arrintu la xidhiidho ma aha mana habboono in uu kala duwanaado waa in loo midoobo nabiga calayhi salaatu salaam maxabadiisu maadaamay waajib tahay oo qof kasta ay waajib ku tahay oo waajib cayna ay ku tahay waxaa la rabaa in la muujiyo maxabbada ayada maxamed baaruud xuseen warbaahinta istaa xerada qaxootiga ifo dowladda dhexe ayaa sheegtay in kenyaanka iska diiwaangeliyey hanaanka caymiska cusub ee caafimaadka bulshada ee loo soo gaabay shiif ee kor u dhaafayaan hal dhibic loo milyan oo qof wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dalka dor debra braza ayaa dadweynaha ka codsatay inay isku diiwaangeliyaan caymiska cusub ee caafimaadka oo lagu bedelaya n h i f waxay sidoo kale fartay dhammaan shaqaalaha dowladda inay iska diiwaangeliyaan caymiskan dor debra braza ayaa hoosta ka xadhiiqday in dowladda ee hadda diiradda saaraysa sidii dadweynaha loogu sameyn lahay wacyigelin ku aadan geedi socodka looga wareegayo caymiska n h i f oo looga gudbayo s h f siihayaha xilka taliyaha guud ee ciidanka booliska ee dalka mister gilbert masangeli ayaa sharaxay sababtii lagala laabtay ciidamada ilaalada u ahay garsoore lawrence mugambi waxa uu sheegay in laba sarkaal oo ahaa ilaalada garsooraha loo yeeray waa si ay uga qayb galaan tababar muhiim ah waa siduu hadalka u dhigay kusimaha taliyaha booliska mister masangeli ayaa intaasi ku daray in la sameeyey tallaabooyin lagama maarmaan ah si loo xaqiijiyo amniga garsoore lawrence mugambi waxa uu sheegay in booliiska ay ka go-an tahay inuu la shaqeeyo hay-adaha kala duwan ee waaxda garsoorka ee waddanka masangeeli ayaa ku celceliyey in adeega qaran ee booliiska waddanka ee n b s ay ka go-an tahay ilaalinta sharciga iyo xaqiijinta badqabka kenyaanka shalay ayay ahayd markii madaxa cadaaladda ee dalka garsoore maada koome ay sheegtay in ciidamadii ilaalada u ahay garsooraha maxkamadda sare lawrence mugambi lagala laabtay waxay waaxda qaran ee adeega booliska dalka m b s ugu baaqday inay garsooraha u soo celiso ilaaladiisa arrintan ayaa timid maalmo un kadib markii garsoore lawrence mugambi uu xukun xabsi lix bilood ah ku riday siihayaha xilka taliyaha guud ee ciidanka booliska kenya mister gilbert mansangeli tani ayaa timid kadib markii lagu helay dafiraadda amaro maxkamadeed maadaama loo yeeray ilaa toddoba mar oo uunan maxkamadda ka soo hormuuqan in ka badan toban kun oo qof oo ku nool ismaamulka tanariva oo ay saameyn ka soo gaartay daadadkii horaan u saameeyey dowla deegaankaasi ayaa weli ku nool xiriiq qaxooti oo kumeel gaar ah waxay dowladda ka codsadeen inwaa in ay dib u dejin u sameyso waa kuwan qaar ka mid ah oo warbaahinta la hadlay waxaana hadalladoodii ka mid ahaa Sasa hivi mimi nyumba yangu iko hapa tayari, hii Darbala, hii Darbala next yake ni, ni kwangu. Ukienda pale uki, ukilala hivi haswa mchana, ukilala hivi sababu ajua uwezi lala, jua inakumilikia hivi.
Hawa ambao leo tunapewa mabati na wanajenga wasitoke hapa, hatuna sababu ya leo kujenga na kesho kubomoa.
Ukiangalia vile watu wanaishi mahali makao yao, hiyo nyumba ni karumu kamoja na hakuna privacy na hapa kuna wamama kuna wazee na watoto mahali pamoja so tukaona kwamba tukimpatia nyumba ambayo ina heshima kidogo akimalizia at least atakuwa na sehemu tofauti kwa watoto wa kulala na sehemu ya wazazi kulala
madaxweynaha dalka william ruto ayaa shirkii ugu horreeyey ee golaha wasiirada guddoomiye shirkan ayaa diiradda lagu saaray dabcan waa shirkan waxa ka qayb galaan iraahde golaha wasiirada cusub waana shirkii koowaad ay golaha wasiirada cusub ay yeesheen waxaana golaha wasiirada ka mid a shan xubnoodoo gacansaar la lahay ama aan iraahde ama xubin ka ahay xisbiga o d m ee uu hogaaminayey ra-iisul wasaarihii hore ee dalka raila odinga
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
haatanna haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo waddanka soomaaliya waxaa socoto diyaar garowga ugu dambeeya ee howlgallo culus oo laysugu furayay magaalooyinka jowhar iyo balcad ee maamulka hirshabeelle madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle cali guudlaaw xuseen iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya sareeye gaash ibraahim sheekh muxudiin oo uu heliyo taliyaha lugta dayax cabdi waa taliyaha ciidanka lugta dayax cabdi cabdulle ayaa shir howlgalkan ku saabsan halkaasi uga qaybgalay kulanka oo sidoo kale ay qeyb ka ahayeen guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle iyo saraakiil kale ayaa waxaa laiskula qaatay in la bilaabo howlgal al-shabaab looga sifeynayo waddada dheer ee isku xirta jowhari balcad ee gobolka shabeellada dhexe madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle cali guudlaawi ayaa sheegay in maamulkiisa uu dadaal badan ku bixin doono sidii laisugu furi lahay magaalooyinkan loogana sifayn lahay gebi ahaanba kooxda al-shabaab howlgalku waxa ugu weyn ayaa ah in kooxda al-shabaab laga sifeeya degmooyinka balcad iyo jowhar sidoo waa niraahide wadooyinka loo adeegsada balcad iyo jowhar si halkaasi loogu sifeeyo ayuu yidhi madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle dhanka kale taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo saraakiil la hadlay ayaa ballanqaad u sameeyey waxa uu sheegay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sareeye gaas ibraahim sheekh muxudiin ayaa ballanqaaday in ururka laba boqol siddeetan iyo saddexaad ee xoogga dalka soomaaliyeed ay u dhammaystirayaan qalabkooda ciidan maadaama ay khibrad buuxda u leeyihiin la dagaalanka kooxda al-shabaab maruu arrimahani ka hadlayay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahay
waxaan aad u soo dhoweynaa ama aan aad iyo aad mataqaanaa aan u ogahay ciidankaanu iyo qaybihii ay ka yimideen waxaan rabnaa bal muuqaalka iyo kudayashada in la idinku daydo ciidan isku mid ah oo intaa howlgal ku soo jiray oo ninka ugu yar maanta uu toban sano iyo dhowr toban sano oo ma yahay ninka ugu yar uu ciidan yahay waxaan keliya ugu weyn oon maanta isugu keenkeenna waxay tahay waayo aragnimada aad leedihiin dagaalka aad leedihiin waxaan idinka ka ballan qaadaynaa haddii alla idmo in ururkan laba boqol siddeetan iyo saddexaad inaan u dhammaystirno qalabkoodii ciidanka oo ay ku dagaalami lahaayeen ama ay mataqaanaa sharaftii ciidanka ay ugu soo celin lahaayeen waxaan rabaa marka ugu horraysa colalka ay ka kala yimideen saddex boqol lixdan saddex min hal darajo hortaa loo soo qoro tan ku xigta waxay noqonee gacanteeda ilaahay amarkiis awoodda gacantayda inta ku jirta inaan laydinkaan hagaranayn iyadoo ku xidhan waxqabadka waa laydinkaan wen yahay aabaa laydinka aabaa laydinkugaan wen yahay guusha aan u soconna aan gaarnana waxa waaye dalacadiina waa laydin laba celina ma ku ekaaysa intaas waxaan rabaa marka in laysdiyaariyo cadowga aan la dagaalamaynana waa cadow maanta wax niyada ou hayo aysan jirin laakiin hadda waxaan u baahannaha in la helo ciidankii niyadda lahaa ee la diriri jiray ciidankan waa ciidankii mataqaanaa waxay ka yimideen ama ay tababarkooda qabaan ama ay soo mareen cadowgii dalkan ethoobiya ee lala dagaalami jiray ayaa ama waaye arag ay u yihiin ama guushii ay akhriyeen ama looga sheekeeyey inaad isdiyaarisaan inaad u diyaargarowdaan ururkan waxaan rabnaa magaciisa inaan ku qorno bogga hore inaan ku qorno waxaa la rabaa cadowga kula diriraayo muxuu yahay muxuu haystaa muxuu awood leeyahay waxaan rabnaa marka in la istiilo la adkaysto annaguna guusha insha allahu tacaala waa rajaeyaynaa inaan guushaas aan gaarayno taliyihii ciidanku dhulkuna waa ila joogaa madaxii ulgelintu waa kanaa taliyihii ururku waa kanaa waa ballannay ballantaas waxaan rabaa inaan oofinno ee ama ballan qaadin inaan oofino
haddii aan codka taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed halkaasi uga gudbo dhanka ka- dhanka kale taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka soomaaliyeed jarnaal dayax cabdi cabdulle ayaa cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga kula dardaarmay inay u diyaargaroobaan sidii loo ciribtiri lahaa kooxda al-shabaab waxaana hadaladiisii ka mid ah
aad u leedihiin shaqada iyo waajibaadka ee runtii layniin igmaday oo aad meeshaan u timaadeen waxaan kaga mahad celinayaa inaad tihiin rag isiyaano ah oo- oo u soo shaqaynaya waddankan shan iyo tobankii sano oo lasoo dhaafay haddana weli diyaar u ah inay gutaan waajibaadkooda iyo waxa loo igmaday oo ay u dhaarteen aad iyo aad iyo aad baad u mahadsan tihiin maanta waxaynu kugu nimid inaan ogaanno xaaladdiinna iyo diyaargarowga meesha uu inii marahayo inaan haddii ilaahay idmo aan aan aan meeshaan ogaanno baanu inkugu nimid waa waa waa runtii waa waa ku faraxsannahay inaan ini aragno waa inii rajaynhayaa guul iyo inaan guulaysanno oo nimankaas argixisada oo cadowga ah ummadda soomaaliyeed ee ku ah naftooda iyo maalkooda iyo dhiiggooda bannaystay inaad u diyaar garowdaan nimankaas inaad inaad runtii tilaabo fiican ka qaadaan meesha idinka idinkaga soo aadda idinkoo waajibaadka guudlada ciidamada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed meel kasta uu joogo iyo gaar ahaan kuwa aad shaqo- shaqadu hadda idinka dhexayso iyo kuwa deegaanka intaba aad baad u mahadsan tihiin markhaati baan ka nahay inaad diyaarsan tihiin inaad tihiin dad waddaniyiin ah oo runtoy naftooda iyo maalkooda iyo cimrigooda qayb ka mid ah u bixiyey dowladnimada u hubeeyey waddankooda haddii cid waddanka xaq iyo abaal ku leedahay idinkaa ku leh aad baad u mahadsan tihiin maanta waa ina arkaynaa xaaladdiinna taliyii xoogga runtii waa kan waa nala joogaa iyo hoggaamadii taliska guudba wixii baahiyaa oo dhammays ee ka dhiman ciidanka haddii alla idmo iyo saraakiisha markaas aragno waa la dhammaystirayaa idinkana waxaan rajaynayaa inaad diyaar u tihiin inaad gudataan waajibaadka laydinka sugahayo oo ah nimankaas oo ka fog caasimadda iyo hareeraheeda or intaa diyaar ma loo yahay intaa diyaar ma loo yahay waxaan rajaynayaa inaan gacmaha inaa isqabsataan ciidanku sidiisa waxa weeye askariga askariga unugta kala tirsan horinta kala tirsan kooxda kala tirsan abtiriskiisa kaas weeye kaas weeye midka hadduu dhaawacma qaadahaya kaas weeye midka midka haddaa xanuunsatay ku imaanahaya kaas weeye midka aad saaxiibkaaga dhabta ah iyo walaalkaaga dhabta ah waxa ah askariga unugta kaala tirsan sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay isjacayl dhexdiinna isku duubni iyo waxaa loo baahan yahay si awooddeennu ay u noqoto kor qodobka labaad oo aan kala dardaarmaya waxaa weeye ciidan kasta ciidanka kale intuu ka amar qaadasho badan yahay ka ixtiraam badan yahay dhexdiisa kala dambayntiisa ilaaliyo taliyahaaga unugga kooxda horinta aad ixtiraamtid guushiisu intaasay ku xidhanta waa guulaysanaynaa idinkaana guusha horseed u ah qaybna hore sidaa uga guulaysanay baan uga guulaysan doonnaa waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inaan aragno mar dhow iyo wakhti aan fogeyn innagoo cagaheenna isku taagnay waddankeenna si fiican gacanteenna ciidanka xoogga uu ku jiro ajanabigu ka dhammaaday argixisaduna ka dhammaatay aad baad u mahadsantihiin sidaad markaad yaryaraydeen rag badan oo odayaala ku jira meeshaane aad waddankii quruxda badnaa aad aan ku soo wada barbaarnay gacanteennaan dib ugu soo celinaynaa haddii ilaahaydmo intaa diyaar ma loo yahay waxaa saacadihii u dambeeyey si weyn la iskula dhex marayay warar sheegaya in la hakiyey duulimaadyadii magaalada baydhabo sababa la xiriira khilaafka dowladda dhexe iyo maamulka koonfur galbeed soomaaliya warbaahinada qaar ayaa ogaaday in xubno ka tirsan maamulka garoonka muqdisho ay xaqiijiyeen in wararka sheegaya in la hakiyey duwal- in la hak- in wararka sheegaya in la hakiyey duulimaadyadii baydhabo ay yihiin kuwa been abuura waxaan idiin cadaynaynaa in aan la hakinin duulimaadyadii diyaaradaha ee baydhabo wararka la wareejinaya waa kuwo aan sali raad toona lahayn ayuu yidhi mid ka mid ah saraakiisha garoonka oo la hadlay warbaahinta duulimaadyada ayaa s- sidoodii usii socon doona ayaa lagu yidhi warbixin la soo saaray arrimahan ayaa imaanaya xilli villa soomaaliya ee dadaal badan ku bixinaysa sidii madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis maxamed lafta gareen oo u imaan lahay magaalada muqdisho si xal looga gaaro xiisada ka dhex caloolsan labada dhinac waa dowladda dhexe ee soomaaliya iyo sidoo kale maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya markan haddii aan eego dhanka caalamka dowladda dalka maaliya ayaa sheegtay inay fashiliyeen iskuday koox hubaysan ay saaka ku doonayeen inay ku galaan xarumaha militari ee lagu kal magacaabo gandarmeri ee magaalada caasimadda ee bamako kooxda weerarka geysatay ayaa riday rasaas cabsi gelisay dadka deegaanka halkaasoo ay dad badan cabsi badan ku abuurtay inkastoo dowladda maaliya aysan ku cusbeen ama inkastoo dalka maaliya aysan ku cusbeen weerarada ay geysanayaan kooxaha hubisan haddana rasaasta ka dhacday caasimada bamako ayaa noqotay mid lama filaana macadda kooxda ka dambeysa dhacdadan balse muuqaalada qaar ayaa muujinaya qiiq aad u badan oo hawada share laga arkiyey dalka maali waxaa hadda maamula militariga dalkaasi oo afgembi ku qabsaday inkastoo ay ballanqaadeen inay xasilinayaan xaaladda amniga ee dalkaasi haddana weerarka maanta ka dhacay dalkaasi ayaa muujinaya inay aada uga fog yihiin hadafkaasi milkaylaha barta facebook ee meta ayaa sheegay in shirkadu ay mamnuucday dhowr shabakadood oo warbaahinta dowladda ruushka ayagoo ku eedeeyey inay adeegsadeen xeelado khiyaanaha si ay u fuliyaan dhaqdhaqaaqyo olole mamnuucidda ayaa la filayaa in la dhaqangeliyo maalmaha soo socdo warbaahinta dowladda ruushka ayaa si weyn isha uga haysa eedeymaha inay isku dayeen inay saameyn ku yeeshaan siyaasadda reer galbeedka ugu dambeyntii dowladda milit waa dowladda dalka israa'iil ayaa kordhisay dagaalka ay sheegtay inay ku dooneysay inay ku soo celiso kumanaan qof ah oo reer waqooyi oo ka barakacay dagaalka ka socda xuduudda aagga dhanka xisbullah ee dalka lubnaan xafiiska ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa laga soo xigtay in warkan cusub lagu ansixiyey shirkii golaha wasiirada ee xalay qabsoomay tobanaan kun oo israa'iiliyiin ayaa aan iraadee tobanaan kun oo israa'iiliyiina ayaa laga daadgureeyey xadka lubnaan tanii markii kooxda iiraan ay taageertay ay bilaabeen weeraradooda ka filcilinta ah kadib markii militariga israa'iil uu halkaasi weeraro ka fuliyey warkii duhurnimaad kala socoteen idaacadda saif maanagaynta anigoo maxamed axmed khaliifa ee idiin warramayey cidduu warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetkaynu ku leenahay ciwaankeedunu yahay w w w star f m c o k e halkaasoo qaab qoraal ah uga daalacan kartaan warkii iyaan halkan ka akhriyey